saddex caruur ah ayaa ku dhintay dab xalay qabsaday guri ku yaala xaafadda kuweyt ee magaalada boorama ee gobolka awdal wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in caruurta ay hurdeen xilliga uu dabka qabsaday wariyaha v o e da hashim sheekh cumar good ayaa warkan inoo soo diray saddexdan caruur ah oo habeenkii xalay ugu geeriyooday dab qabsaday hooygii ay ka deganaayeen magaalada boorama ayaa dadka deriska la ahaa oo la hadlay idaacadda v o a ay u sheegeen inaanay ka warqabin in caruurta gudaha guriga oo sandaqadahaa ay ku jireen waxaa la yidhaha maxamed daawud cumar xalay waxaa la kulmay meeshaasuu uliisa koob iyo tobankii labaatan markay ahayd aqalkaasuu qiiqayaan arkay waan soo wareegay waan garaacay dadkii guriga lahaa waan hebelow heblaayoydo waxaayaba waan ku soo wareego aqalkii dushaan ka furay marka cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii holcay hadduu sii holcay dee sidaan u baktiinanay cidi kuma jirtaan snidhi cidna markii ka dhexaldi weyday ayaa sidaan u bakhtiinanay damdamisku yimid damdamiskii markuu yimidna ee la bakhtiiye gurigii ayaa la arkay meydkii ciyaalkana ninkii lahaa anaguna garab joogaala marka anagu maanu arkayn boolisku inaa waraystono anagu dee waxba kama garana meeshaasoo uleelisu maanu aragnaan ku nidhi oon albaabkana dusha ka furnay iyaal kuma jiraan islahayn waanu geli lahayn baadaan iyaal baa dhex jooga islahayne toona biyo isku shubnaan soo guri lahayne markaa inkastoo lagu gaadheenba dee nolol oo hore ay meesha usii qiiqdo in badan ay qiiqasay ciidamada dembi baadhista ee magaalada boorama ayaa wada baadhista dhacdadan iyo sida ay u dhacday waxaanay u soo qabteen dhacdadan aabbaha dhalay saddexda carruur ee geeriyootay sida uu v o a u sheegay taliyaha laanta baadhista dembiyada ee gobolka awdal maxamed cabdilaahi xirsi raxmaan raxiim xalayto anigoo ah taliyaha laanta baadhista dembiyada c i d da gobolka awdal maxamed cabdilaahi xirsi xalayto kulley masiibo yar baa magaalada ka dhacday odaygii carruurtaa dhalena de waa masiibaa ku timiday isagana de intana ilaahay qadaray isaguna wuu xidhan yahay baadhis baa noogu socotay kulley dee baadhista ka hor dhici mayno wixii ku kalifay hawsheedii waan ku guda jirnaa natiijadana kulley haddii alla ydhao dib baa lagu ogaan doonaa
ma aabbaha dhalay unbaa u xidhan kiiskan saddexda carruure ee ku gubtay guriga mise dad kale ayay ciidanka dambibaaistusoo qabtay aabbaha dhalay baa u xidhan aabbaha dhalay keliya u xidhan kolley baadhistuna way socotaa iminka inaan iminka ka hor dhaco ma doonayo sababihii ku kalifay gadaal baynu ka ogaan doonaa haddii ledhaa haweenayda guriga dee hawninku qabina wayba ka sii maqnayd iyadiyo ilmo yar oo ay dhabarka ku sideen way ka maqnaayeen marka intaasuu baan ku sheegi karaa dhacdada noocan oo kale ah ayaan ahayn mid ku cusub magaalada boorama balse sannad ka hor ayay ahayd markii guri noocan oo kale ah oo dabqabsaday ay ugu naf waayeen carruuro gudaha gurigaasi ku jiray saddexda carruura oo kale ahaa laba wiil iyo gabadh ayaa la sheegay inay da'dooda u dhexaysay saddex sano iyo toddoba sano sida ay xaqiijiyeen dadka deriska la ahaa haashim sheekh cumar good v o a boorama